shirweynahan shaqa abuurka qaxootiga iyo barakacyaasha oo ay iska kaashanayeen hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacyaasha iyo ururka goboleedka igad ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya lagu soo xiray axmed jaamac seyd oo ka tirsan urur goboleedka igad ayaa sheegay in shirkan ay kasoo baxeen go-aamo taabanaya masiirka dadka barakacyaasha ah iyo qaxootiga ee soomaaliyeed shirka waxaa iska lahaa qaranka soomaaliyeed annakuna eeg waxaa la yidhi moogta arrin nin nin nin baa leh tolna uu irkaya arrinta soomaali baa iska lahayd sida ay iyagu uula tacaalaan waxay u qabtaan dadka barakacyaasha ayaan dhegaysanaynay halkaa waxaa ka soo baxay go'aanno rekomendashino ayaa ka soo baxay oon la tegi doono dhowaan hadduu ilaaha yidhaahdo urur goboleedka oon soo xogtaayoo dhan oon soo ururno oon loo tegi doono raboorta aan ka soo saari doono hadduu ilaaha yidhaahdo shirkaas oo si fiican noogu dhacay way ku mahadsan yihiin dadkii aan u nimidnay jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya federaalka soomaaliya mas-uuliyiintooda wasaaradaha ay khuseysay aad bay ugu mahadsan yihiin sida sharafta leh ee midgaha leh ay noo soo dhoweeyeen haddii aan nahay urur goboleedka igaad ugu dambeyn agaasimaha xiriirka hay-adaha samafalka ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in shirkan uu diradda lagu saaray sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa bulshada nugul ee qaxootiga iyo kuwa barakacyaasha ah labadan cisho ee aan halkan joognay ee ahayd saddexdii iyo afartii bishii februaayo waxyaabihii aan ka tashanaynay ama aan ka hadlaynay waxaa ka mid ahaa sidii shaqo abuurka iyo shaqogeynta iyo shaqaalaysiinta dadkaas bulshadaasi nugul kor loogu qaadi lahaa xogo badan oo muhiim ah ayaa laysdhaafsaday waxaa ka soo baxay halkaani tala wadaagii waxaa ka soo baxay talooyin aad u fiican oo isugu jira oo dhammaantoodba ahaa kuwa miro dhal ah oo dhaxalgal ah oo bulshadaasi nugul ee martida noo ah iyo dadkeenna soomaaliyeedba anfici doona dhammaantiin inta halkaan kusoo xadirtana waa wada mahadsanteed shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay gudaha dalka ku sugan yihiin qaxooti ee fara badan kuwaasoo dalal kala duwan ka yimid sidoo kale barakacyaasha soomaaliyeed ee gudaha dalka ku barakacay